doctor cabdulaahi cabdirashiid xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada bartay cilmiga xoolaha ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka digay saameynta ka dhalan karto jirista dhirta doctor cabdulaahi cabdirashiid ayaa sheegay in jirista dhirta ay ka dhalan karto dhibaatooyin ay ka mid yihiin nabad guurka deegaanka daaqa xoolaha oo yaraado abaaraha iyo fatahadaha oo kusoo noqnoqdo dalka doctor cabdulaahi cabdirashiid xasan oo la hadlay raadiyo berula ayaa bulshada ugu digay jirista dhirta isagoona ka hadlay dhibaatooyinka ka dhalan karo marka laga hadlayo xaalufinta dhirta waxa ay numberka koowaad uga jirtaa isbedelkii cimilada iyo abaarihii wadanka ku habsaday iyo soo dadejintooday numberka koowaad uga jirtaa sababtoo ah dalaga haddii la jaro waxaa dhacaya soil eration ama nabaad guurka carada dhirtan meesha taagan waxay celinaysaa halkeeda ku haysaa carada dul saaran marka haddii iyadii la jaro waxaa imanaysa inuu bacaadka guuro carada guurto dhulkiina nabaad guur oo saa ugu dhaco xaalufin xoogani ay kaga timaado sidoo kale waxaan ka warhaynaa dhirta haddii la jaro roobka waa yaraadaa scientifically marka loo hadlayo roobka wuxuu ku badan yahay meelaha dhirta dhaadheer ay ku taalo iyo buuraha ayuu ku badan yahay inta badan oo ku sameeyo daruurta soo jiidasho marka haddii dhirtii la gooyo oo la jaro waxaa yaraan doonto xaddiga roobka da-aaya inkastoo wax kastay gacanta alle ku jiraan haddana waa u sabab abaaraha wadanka ka dhaca o dhan labo waxaa ayadana dhacayso si practicala loo arkay haddii dhirta xaalufin lagu bilaabay in la waayo xayawaankii ku hoos noolaa ee deegaanka bilicda u sameyn lahaa annaga hadda soomaali ahaan waxaan la-nahay waxaan la-nahay xayawaanka la yiraahdo maroodiga waxaan la-nahay libaaxa waxaan la-nahay maaragtay xataa waraabihii ugu dambeeyay hadda waa la-yahay oo sii suulayaaba waxyaabahaasoo dhan waxa sababa gari iyo warkiisana iska wadaaba waa maroray guureen kenya iyo etoobiya oo dariskeenahay u xaroodeen marka waxa sababayna waxay tahay iyaga dhirtoodii ayaa conservad ah oo lama taabanin laakiin innaga tayna waa baabeynay hadda waxaan u malaysaa in yar bulshada inuu wacyiga gaarayo oo meelaha qaar dhuxusha ay ka tahay contraband oo aan la arki karaynin haddii dhuxul lagugu arko ay dembi tahay marka warajeynaa wadanka intiisa kale in arrinkaas wada qaataan si kastaba sanadihii dambe ayaa waxaa gobolka hiiraan ku soo batay dadka jaraya dhirta kuwaasi oo ka sameynaya dhuxusha